Dhallinyarada jarta Reggio Harabo oo ku tirsan ururka dhalinyarada degmada Baydhabo ayaa waliba wadana gurmad la kacaawiyo dadkii saameeyay fatahaadooda ku dhaladay roobabkii diirtahay ee ku gubuday degmada Baydhabo kaas oo saameeyay boqolaal qoysas oo isla markaasina ku bugtaali gudaha magaalada kureeda markii iyo Buusimenga biyo manateed iyo kunoolaayanga xaafado haansho ee saameeya biyo ya eh hano wili markaasaya iyo reeda lankanagana maadaama iyo wili dhaafadhiyanga biyoogii iyagona dadkii degnaay iyo dulsaarka iyinga qoysas kale ee ehel iyo wiliba qaraabo eh dhalinyaradan yaa waliba iniskajarana hano lanxil saaray iniyo bulshada ku wacyigeliyanga warbaahinta hano qiimeyn ka sameeyo xaalado iyo weliba shacabkii kabugtaali iyo qayb kale oo ku shaqeeyasa sidii magaalada iyoon ka aruuri lahaayanga oo qof kasta walaayusun awooda inay gurmud ahaanga iyoon ka caawi lahaayanga dadka roobabka saameey ee ka nool magaalada baydhabo hanakumada dhalinyarada gurmadka wada ee lanxil saaray iniyo bulshada ku wacyigeliyaan warbaahinta oo hani booqdii idaacadda arlaadi iyo weliba iyo kuwarbiyeena ka dhalinyar ahaan gurmadka iyo wadanga iyo walyaabo lunku baahanya bulshada intiyo kaleda dhallinyarada mayba aan qayb aadada koraana tiim allah oo ma arnaya dad weliba oo barnaamijkunba ku socdaan dhan weliba lahaadeen haddee saa dad dadkii hortaan hayma sheegaan tiiman badan oo maarnaa mayba jiraan magaalada kashan maqonga jiraan qaar oo idaacado oo nuuba kumadana jiraan qaar oo nahayti ganacsada landira qaar shirkado landira diraan dhalinyaro mayba qeyb qaada koraan ini walayo markaaseyti haayangna iyo kibiyaan gruub allo gruubka kumada gurmudka fataada kumadan iniyo maarnay taageeraan waana taakuleeyaan hoo iyoona xirbiyo maarnay iyo ka garab istaayaan saasaan qeyb qaadada koraan yacni inaynu gurmudka ku qeyb qaadan horta mayba nii dhaliyayihiin waa dadka masiibada ka dheeday wadanka lama e dad kalena ma eh una kumadeena dadka oonahayta guriyaasho biyo ka jiraan fatahaadadha mareenya kumadeena waa dadka biyo qaadahayaan dadka kiidano dadka dhimadahayaan dadka kiidano dadka guryaalka biyo ku galeen oo barakacahayaan dadka kiidano baahda dadkahay dadka kiidano saas dartee markumayba go-aan qaadanay inuuna macnaha waldan weliba wal istabartiisa oo iska caawi kor hadal naqdoy xoog naqdoy xoo naqdoy lan weliba wal iska caawi kor inuuna ka caawinayan taasan iyo dhaladii oonayta baacdo markaasay taaliyan iyo dhaladii inuuna aan istaagan oo maanay intaynu barnaamijkan bilaawna meelaraas dhalinyaro koo horta meelaraas walyar hayn laakiin dhalinyaro badan oo dhiiga daaray oo hani biiriya jaraan kow walkooban hayn laakiin dhalinyaro badan oo hani biiriya jaraan hata tiimka sawiida ay ka sheegay meelaraas tiim oo astaanwadano xaafado ka jarano suuga ka dhax roorahayo ganacsatadii tukaamadii horsurno bacdii wedano kunkin lamada wali lamba wali awoodan karidahayo jaraan unina meelaraayso may banaanin diray idaacado iyo natay meelaraayso dadkii siyaasiintii iyo meelaraayso lam wali awood hafisyo on gar ahayna si un hatay sinsiinkoyna oo kale iyo anka seedahayn marka meelaraayso dhalinyarada wayba ka bogaadiyey antiyo bulshadiyo garab istaag faylan suubiyan wayba kale anta baaqanku diray dhalinyarada oo meelaraayso tiktok iyo meelaraayso miilan oo baraha bulshada isticmaalaas oo meeli biyohaska sabraasa yoor meelaraaso boondooyinka in badan goohayan ku foog jinaada erarfadi bulshadina isiinbo meelka oytaan siinka jiidahayto meelaraaso garab istaagfayl hasiinku helahayto isin hasiinka jiidahayto meelaas amal halku dheerado erfadi haa eedeedan jar dhalinyaro oo meelaraaso yoona na horbowdahayo bulshada wali farigan una dirna horkugeysihayo jaraan may kale jaraan meelaraas hata miiskan insaarana intii un baaburo iyo naitay makorofankiino magaalada dhexmarno lambole awooda nambar ka dhejino yafadameelaraas ilaahay biyoon noo yaray dhalinyaradan guddiga ee yaa sameeyeen lambaro iyo weliba akoono lanka talgali ini laga aruuriya gurmudka lanka talgali bulshada roobabka saameeya iyagoona haddiiyo jiranga gurmud badan oo iyo sameeyenga qaybo shalgadiisan ee bulshada booliska iyo qaybo ku mid eh maamulada degmada baydhabo taas oo walbadan markaasay ku taro doonta caawinta shacabkanga